waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xaaladda magaalada beledxaawo ayaa degan kadib dagaal culus oo halkaasi ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwo taabacsan dowlad goboleedka jubbaland oo uu hogaaminayo wasiirka amniga cabdirashiid jan khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaan weli caddayn inkastoo madaafiic iyo xabada wiif ay waxyeele ka geysteen magaalada beledxaawo dor axmed cadow waa dhakhtar ka howlgala cisbitaalka weyn ee magaalada waxaana uu laanta af soomaaliga ee v o eda u sheegay inay soo gaareen dhaawacyo kala duwan isbitaalkuna uu awood u leeyahay inay wax ka qabtaan inta badan kaysaska dhaawacyada loo keenay wallahi isbitaalka alxamdulilah wuu qalabeysan yahay way jiraan kaysas culus oo u baahan u baahan howlo kale oo annaga hadda aan meeshaan ku qaban karin way jiraan laakiin boqol kiiba sideetan boqol kiiba toddobaatan waxaan isleeyahay wuu dabooli karaa isbitaalka baahiyahaas ayaga aho ama dhaawacyada ama bukaanada kaleo hore loogu imaan jiray waxay ka noqdaanba isbitaalku wuu qalabaysan yahay alxamdulilah ilaa xadna dadka ayaga ahaa waan saafgaraynay oo na soo gaaray ama shacab ha ahaado ama askar ha ahaato dhaawacyadii na soo gaaray waa saafgaraynay way jiraan dad oo culus yahay dhaawacyada soo gaaray oo culus yihiin way jiraan laakiin boqol kiiba toddobaatan saan kuu sheegay waan xaqineyd dadka ayaga ahaayo la soo gaaray labada dhinac ee dirirtu u dhexaysay ayaa dhamba dhanka kale ku eedeeyey inay ka mas-uul yihiin dagaalka ka qarxay xadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya kusimaha guddoomiyaha gobolka gadoo cismaan nuur xaaji oo macalimow loo yaqaano ayaa ku eedeeyey dowladda kenya in dhulkeeda laga soo weeraray ama lagaga soo duulay ayna qeyb ka tahay dagaalka iyadoo taageeraysa dhanka jubbaland wuxuu u waramay laanta af soomaaliga ee b b c da walaal kenya dagaalka iyadaa ku jirta meesha nagala soo weeraray waa kenya bartankeeda annagana waxaan ilaalinayna waa darisnimada iyo maxaan ku rahdaa wanaaga maxaan ku rahdaa xuduudaha kenya halka iyada kasoo garabsatay nimankan waxay noogu soo duuleen oo xabadday noogu soo bilaabeen waa bartankeeda waan ka maanta dowladda kenya in ay la dirirtay shacabka soomaaliyeed ay ku riddo qori waaweyn iyo hogayaal iyo kufaaru ay ku riddo aad baan ugu xunahay marka insha allahu tacala annagana waan iska ilaalinayna darisn baan ilaalinaynay laakiin laga bilaabo saacaddan indhaha kama qabsanayna waxaan jecelnahay gudaha maxaan ku rahdaa kenya inaan isla geli doono hadii ilah raalli ka noqdo saxna maaha inkii bartankeeda in noola gala maalin kasta nagala soo arbusho in badanna waan ka hadalnay dowladda soomaaliyana waan u sheegnay kenyana waxay si dhab u cadaysan rabtaa inay dagaalka maxaan ku rahdaa nala gasha waana cadaysato maanta xabadaha waxay kasoo dhacayaan waa kenya qoryaha dhacayana waa kufaarowyaal iyo sida aan aragnaba maxaan ku rahdaa hubka weyn oo kenya noogu soo dhacay waa hub ayada ay gacanteeda ku ridayso arag waxaase taas dafiray wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdi xuseen oo dhankiisa ku eedeeyey dowladda federaalka inay baryahanba abaabulaysay dagaalka dhana jubbaland isagoo intaa ku daray in dhankooda lagu khasbay dagaalka oo ay doonayeen inay mar walba ka baaqsadaan way iska caddaayeen waxaa hadda wax oo eedeyn jubbaland ah ma ay jirto because saddexdii degmo oo nabadda ahayd oo kow iyo toban sano labaiyo toban sano ka hor shabaab laga kiciyey ayay qabsadeen oo la ogaa ciidamada jubbaland xuduudda xaafadda ugu dambeysay beled xaaway fadhiyeen ma aynan qaadin haba yaraatee wax dagaala waad ogeyd isbuucyadii lasoo dhaafay diyaarado cusub iyo tignikal cusub ay geeyeen ma aynan qaadin intaasoo dhan dagaal ilaa lagu soo qaado waxaasoo dhanna waxay u yeelayeen shacabka ayay diidayeen in lagu dhex dagaalamo marka laakiin dee qofka marka horeba ciidan keenay oo degmooyinkii soo qabsaday hebel ciidamuu keensaday way hor fadhiyaan si caqli ma aha may taa waa loogaa ebel mandera waa laga dareemayay magaalada ciidanka dagaalka ay soo qaadeen xabaduna way gaarayeen marka taasi bruuf cadbaaba dee loo hayaa oo dad haddii aad maaragtay ka wareysataan waa ay idinku waramayaan dhanka kalena safaaradda mareykanka ee soomaaliya ayaa baaq ka soo saartay dagaalkan u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland baaqa ayaa lagu yiri dhinacyada ku dagaalamaya beled xaawo iyo duleedkeeda waa inay joojiyaan iska horimaadka khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland ayaa sii xoogeysanayay wixii ka dambeeyey doorashadii madaxweyne ee ka dhacday magaalada kismaayo taasoo mar labaad lagu soo doortay madaxweyne axmed madoobe balse dowladda federaalka ayaan iyadoo aqoonsan doorashadaasi beesha caalamka ayaa dhowaan baaqiyo nabadeed ka soo saartay colaadda ka aloosantay gobolka dagaalkan u dambeeyey ee ka dhacay beled xaawo ayaa imanaya maalmo kadib markii dagaal ka dhacay dhuusamareeb ay ciidanka dowladdu xoog ku muquuniyeen maamulkii al-sunna oo muddo ka talinayay magaaladaasi iyadoo ciidanka dowladdu ay gebi ahaanba magaalada la wareegeen
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho